uhorsheeday ka muuqatay inkastoo dee rajada saxda ay imaaneyso marka wixii si xaqiiqaa loo gudagalo haddana sidaad ogtaa dhowr shir oo noocaana ayaa iskugu yimaadeen oo ay wax isla qaadaa dhigeen haddana waxaa umaleysaa in shir kasta uu iska noqdo in la wada shaaxo haddana lakala tago dan khilaaf haddana abuurna dib laiskugu soo laabto marka xaqiiqada runtaa waxay imaaneysaa marka waxyaalaha ay ku heshiiyeen si dhaba loo dhaqan geliyo markaasaa la oran karaa faa-ido u noqonaya bulsho ama faa-ido ma noqon doono heshiiskan khayraadka iyo dad aada u fara badan si gaar ah diiradda u saarayaan maadaama hore looga soo hadli jiray arrimaha amniga kan ayaa hadda heshiis laga gaaray baa laleeyahay bal ka waran isaga sidee kuula muuqdaa dabcan in kheyraad laisla qaadaa dhigo oo resourceka dalka uu leeyahay si isla eg loo wada qaybsado dadkana looga faa'iideya muhiim waaye waana saxa arrintii ugu weyneed oo diiradda ay saarayeen ay qeyb ka aheyd dabcan haddii sida muuqato ay ku wada heshiiyeen oo kheyraadkaas in laga wada faa'iideysto ay dalka o dhanna ay looga faa'iideeya noqoto waa mustaqbal wanaagsan oo soomaaliya ay markaan ay wajahayso waana arrin hadiidiilala u keenayso taasna waxay horseedi doontaa in yani fakriga iyo culaysyada dhaqaale bere ee dalka ka jirta in laga silaad karo marka waxaan rajeynaya filan way wada hadleen go-aano qurux badan oo dadka hiil u noqon karana way soo saareen marka rajada shacabka ay ka dhowrayaan waxay tahay in yani mustaqbal wanaagsan ay soomaaliya u horseedaan iyo inay dhaqan geliyaan waxay ku heshiiyeen aad baad mahadsantahay maxamed adiga mala kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda isagoo jooga magaalada muqdisho ayuuna barnaamijka igala qayb gelayay dhegeystayaal barnaamijkana intaas ayaynu kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulanto dambe nabadgelyo